mar keliya ayaa la arkay dadka oo firxanaya waxaana arrintani ay ka dhacday mid ka mid ah tareennada magaalada tan london ka shaqeeya dadkii saaraa tareenka ayaa mar keliya qof waliba cagihiisa uu ku baxsaday xilli hore oo dadku ay shaqooyinka ku kallahayeen shalay saacaddu waxay ahayd siddeeddii iyo barkii aroornimo arrintan waxay abuurtay argagax xoog badan waxaana la arkayey dhammaan dadka oo ka firxanaya tareenka kadib markii nin tareenkaasi saaraa uu cod dheer ku akhrinayay sadarro ka mida kitaabka baybalka ama kirishtanka dadkii saaraa tareenka oo xilligaasi ka soo dhaqaaqay boosteejada caanka ee wimbledon ee koonfur galbeed ee magaalada tan london ayaa maqlay ninkan oo ku qaylinaya dhimashadu ma ahan kama dambays isla goobta ayaa markiiba noqotay meel welwel badan uu ka dhashay waxaana dadku ay durbabo bilaabeen in ay iska furaan albaabada tareenka iyaga oo naftooda la baxsanaya oo ka shakisan in dhibaato ay ku soo wajahan tahay isla xilligaasi waxaa go'day korontadii tareenka ayaa ku socday boosteejada waterloo oo ka mida goobaha ugu saxmadda badan magaalada tan london xilliyada dadku ay tegayaan ama ay ka soo rawaxayaan shaqooyinka iyan oo ka mid a dadkii goobjoogga ahaa ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in shilkani uu dhacay uu sabab u yahay nin akhrinaya kitaabka baybalka oo korna u dhawaaqayay waxaana uu arkay dadka qaarkii oo ninkaasi ku lahaa jooji maadaama uu cabsi ku abuuray dadkii saaraa tareenka kadibna ninkaasi waxa uu joojiyey akhrintii baybalka afhayeen u hadlay tareennada ayaa sheegay in dadku ay iyagu iscaawinayeen markii dhacdadan ay dhacday waxaana uu sheegay in argagax fara badan ay arrintani abuurtay isaga oo geesinimo ku tilmaamay sida dadku ay isku caawinayeen dhinaca kalena ciidanka booliska ayaa weli waxa ay wadaan baaritaan la xidhiira dhacdadan dhacdadan ayaan ilaa iyo hadda cidina waxba ku noqon waxaase uu hakad ku yimid muddo saacado ah socodka tareennada iyadoo markii dambena la xalliyey waaxda gaadiidka ee london ayaa ka raalligeliyey dadkii rakaabka ahaa dib u dhaca ay la kulmeen iyada oo xilligaasi dadku ay ku socdeen howl maalmeedkoodii ridwaan xaaji cabdiweli v o a london